maleeshiyaadka macwiisleyda oo ku sugnaa degmada Harar Dheere oo baryahan oo godad sameeyay isla markaana isaga baxay qaybo ka mid ah magaalada ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay mid ka mid ah xildhibaanada xildhibaan xirsi aadan rooble wuxuu sheegay in si aad ah loo dayacay haraadiga maleeshiyaadka macwiisleyda loogu yeero ee ay dhisatay dowladda federaalka xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa intaa ku daray in maleeshiyaadka macwiisleyda ee ku sugan xarar dheere dhowaana halkaas isaga baxay ay qabaan tabasho ah inaynan wax taakula ah ka helin dowladda federaalk iyo tan galmudug arrintaasina ay tahay mid laga xumaado waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa jirta ciidamada macwiisleyda la yidhaahdo ee jooga degmada xarar dheere oo shalay iyo doraad laysla dhex marayay in ay ka baxeen degmada xarar dheere inaysan sida loo sheegay u jirin laakiin ay wax un ka jiraan sababtaasaan rabay marka inaan faahfaahiyo dhacdadaas halkaas ka dhacday runtii waa dhacdo aysan ahayn inay dhacdo oo laga baaqsan karay laakiin ciidamadii xarar dheere joogay ee laba sano meeshaa ku sugnaa inay ka cabanayeen in ay xuquuqdoodii ay maqan tahay oo aysan wax xuquuqa dowladda dhexe iyo dowladda galmudugba aysan ka helin muddada ay ka shaqaynayeen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ayaa ku qaylo dhaaminaya haraadiga maleeshiyaadka macwiisleyda inaysan helin wax xaquuq ah